bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ilaahay subxaana wa tacaala naku kulmi gormiilan yaa runtii mahadleh kunjeer mahadleh kadib way mahadiyey intii indority guddoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed way lahaa hambalyada shaleeday mee insha allah unu dhown is hambaliyeena shaqo badana niintaala way rajeeya codsadee insha allah inay wada shaqayna runtii ka wada shaqayna horumarka daladan iyo guud ahaan koonfur galbeed insha allah eedeeda maasantiin intii dority way waahaa wada shaqayn fayla horumar fayla iyo insha allah unoo rajeeyana inay koonfur galbeed guud ahaan horumarta insha allah daladana way ka rajeeyana inay walbadan tallaabee horumar qaado doonto runtii way laka dhawaajiyey intaa guddoomiyii hore ee daladan cabdi cabdow runtii walbadan aha wedi walbadan aha suubi isuna wayl eedan jeelada fanegeeka inis rooga si isuna may leerahay inka qayb qaadada doorashadan waayo may leerahay hadda lama sana ka dambe haddii ilaahay raalla ka nagada way jeelaa ini meelil isku doorada waan afadheeda haddii in suurgala in aanu sharax nagdoon isharax haddii kalena aanu kufadheeda laakiin si official ee may leerahay xilkaas in wareejiyi ma baaqadu doon haddii ilahay raalka waylka yaaba isuna shaqooyin iyo culeysi kale ini saarinin guud ahaan iyo gaar ahaan salaamintiin maasintiin shaqitaala hay wada shaqeeyoy guud ahaan insha allah dalada dhan way cosey inay wada shaqeyna asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaani iraxiim dhammaan ku qaybgalayaalka shirka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaankii dib runtii eedeed aan faraxsana soomaalida ma yaraatee mayli daang maridoo makadaang mayli duunyo markiina daag makadaang walaalkay oo horeeyaa rabitaankaana siduu see sheegay markan koreyta ma en hambaliyeeyey guddoomiye barako iyo guddoomiye ku-xigeen cabdiwahaab cabdulqaadir dhammaantiin maytin lanaa eediyada mahadsantiin maytin ku sugaana inaysan umadan walbadan qabata mayn badanna oo aqoon badan lanaa barako mayka ogna lang oo socialiste lang oo bulshada muddo badan haan shaqeey hoolisa litingeed madiina bulshada waay unuun odayaalkii dhaqankaana bulshada ra-iisidooda odayaalka dhaqanku waay marka inay wada shaqeyn badan noo dhexeey doonto yaa jeelna maynka mahadnaqay lankii horbaan ha shaqeeyay walaalkeena cadow usuna hoolo meeliisa hasheeni inka mahadnaqaana isina maysiinku sugaanay in hoolataas lamada isan qobatan oo umadan deegaanadan degan runtii isku dhibaataysanta ma ishi xaaladooda walaayaka suguntaana ma gorado bani aadanka bani aadamu saqaalgalooda liiskala dhali may qabtaano dhul barwaaqe may qabtaano dad oone aqoon leh aqoon diimeed iyo aqoon maadibe leh may argaane haddana in walyar layma fikradii lakaleexii koro may argaane fik fadhi kudirirada in dadka madaxdooda ley walaka sheego oo la dhibaateeyo odayaasha dhaqankan ka horreeya jawaari ley walaka sheego shariif xasan ley walaka sheego kii wasiira ley walaka sheego si lahanwada guddoomiyaha degmada kan gobolka ley walaka sheego haddana isileylasin galo guddoomiyaalka hadda lasin doorada ley walaka sheego waxaana sa aadaysanin taasna mayna naqdaase dadnamaxumo sharaf ma leh qofka markiisu walaalshay sharafu ya-suuna sharaf waalada mayba kucodsadaan dadyoga koonfur galbeed degana in dadsho madaxda ee horta iyo ixtiraamaan waa sharci diiniyeed oo ma ewal una le isku raano marka iniyo karaamayaan dadsho madaxda ee marwalbaba ixtiraamaan ixtiraamkaas marka intu laku baho oo aanan ku baho qodobkaasi mayba jeelaada laahay in ka darsado dadka hadda la dooraday dhibaa lasiin dooraday maanta lan ka xilleyn doorada lan dhibleyn dooraday waa dareema kortamasina bulshada muddo badan ya maamuleen dhibkaasow lasiin dooraday may la faday inaysan dhegjalayninsiina waxyaalaha oo dadkan aadaysadeen oo lasiin ara doona inaysan dhegjalayninsiina oo hoole lasiin xil saaray wadataan kahirnaataan bulshadii bulshadaasi dhibaataysan gabarto duurka ka dhibaataysan laka qubsadii masaba walhaka deereen inay ha ku durjitan oo haan gudbiidan meelaha kale oo waa laguqobada lahay ma jeelada lahay in shaqadii gorodaatan oo isan sufayl haan ku dhalaala doontaan taas marki anantunku baa sida hadda walaalkeen shiini sheegaba unamayana qowsaarana qowsaar xoolan isula raarsin isulu weydiiye lankii wal tirsadaw oo koonfur galbeed walku tirsadaw niin kooyoy sharciga haddii walku tirsadaw niin kooyoy gudoomi kana maylile madaxweyne malsuubina may raayaan sagaal iyo shan xildhibaanada boqol iyo afartan iyo sagaala qoran walaaqasee raayan intaas walaalin suubin una hayne una suubin shariif hasan ma suubin wasiir ma suubin xildhibaano kale ma suubin koo kale banaanka rooga ma suubin una suubinay waxyaalaha ka jar oo arrintaas ligu goglay inti meeli una roognay ninka koy na weydiyey hoobis inti na weydiy unisafadheen unku sheekaynona shaka maka jaro inisu ka ganacow marka maylana hadla inaga marki diidas maqaarka meelo uraa ku nuusadaas meelo dulduleelada yarka ayla ku nuusanay waxyaalo hoose wa jara soomaalida may raase galya gaal jareed hoosa lindhigay galya dhan wala hoos ma lindhikay may lindhijeel galya gaal jareed hoosa lindhigay wasaka leyin baliibo mayla ku yaaba in halmar la dhigo sidiyo hadla shirantuunku guraayan hadli siya unka sumiyayaan marago anaga nogay bursala lafadeeda inka furaayan galyaasha oo dhan hoosak leh markasta wasakaasankbibon hoosa lindhige waay galyigaal jareed hoosa lindhige niinkoyan walna weydiiyeen bilaa calaykum umurdan oo barwaaqada leh goboladanka barwaaqaysan ka nool oo soomaaliya oo dhan gobolkan shabeelahaas gobolkan baayla ku biilo jari una ofini waxyaalaha saddex bilood ka bid dibba una dadka keen barakacyaalayin oo dadka keen qaxooto meelahan ka egin gabrogan meelaha layn ku surahay laynka dhibaataysiin may buwaaha nidaam la-aan waayo nidaamkii siin bilaawaday dabada haytada shacbow siin sheegana un waayelana waa sida haddaba la sheegay lan walbaba shan sani may ku moqonya gurishay onagiisu markaasan dhaladay teleefoonka la hadlaayo aaboyaley maana gordow